war imood waa ku soo booqanay imood jilinku booqan imood war imood imood maxaa kugu dhacay imood hee markaan waa imood yaa war imood maxaa imood masafrid imood fiiri war imood maxaa kugu dhacay war imood masafrid imood maxaa imood maxaa kugu dhacay war imood maxaa imood masafrid imood maxaa laga haleeyay imood war imood mukulibi imood maxaa intee ma- adi- maxaan ka haleen anaga imood maxaa imood
maxaa kugu dhacay fiiri imood horta waxaa u imaanaa kuu sheegaa
war masafrid imood maxaa imood day imood horta idhegeys hal mar idhegeys malku arko imood idhegeys horta imood day imood idhegeys horta ma ku dhigaysaa imood fiiri
war imood imood maxaa fiiri isdeji horta war imood isdeji horta imood imood Fiiri.
malku arkaa imood waxaan ku imaana inaan ku caawinno imood waa ku caawi rabnaa imood maxaa kugu dhacay imood masafrid ee imood maxaa ka haleen anaga
imood ah imood ilaahay dartiis hadduu muuqaalka idin soo gaaro waxaa idinka codsanaa inaad sii sheergaraysaan halkan waxaa jooga aabbo soomaaliyeed aabbahan soomaaliyeed waxaa waaye maanta wax owlaada u dhalay ma jirto imood sida hadda oo da'daas uu jiro ku dhowaad maanta waxaa waaye siddeetan sano welina wax caruura ma dhalin imood aabbahan soomaaliyeed maanta qof kasta soomaaliya muuqaalkan uu soo gaaro gurigaas uu iska jiifaa muddo saddex sana haddii gurigaas uu ku soo aruuro halkaas uu jiifaa imood aabbahan mentali ahaan ama maskaxiyan ahaan xoogaa maskaxda yani xoogaa sidii yani caadiya ma aha Ee, waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad sida meesha yani meelo qaar had jirkiisa inaa aragna wuu diidi laakiin waxaa waye nabraha kaga yaallo jiifka uu mar walba sariirta jiifo waaye qofna ma ogola xataa inuu soo booqo sida aragtaan hadda annaga wuxuuna leeyahay iga taga orda ee idhaafa aabbaha soomaaliyeed maanta wuxuu u baahan yahay gargaar degdega in isbitaal la geeyo aabbaha soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay maanta in aan u istaagno waa aabbo soomaaliyeed oo wax caruura dhalin oo intaas da'daasna jiro wax caruur oo maanta dunida u joogto ma jirto waxaa waaye dad ah, qaraawo ay yihiin hadda gacanta ku hayo aabbaha soomaaliyeed waxaan rabnaa insha allah hadduu leeraada in gargaar deg deg ah oo fidisaan ilaahay dartiisna u caawisaan